hubinta kantaroolka kaadi haysta. Warqaddan yari waxa weeye inay dadku u diyaargaroobaan baaris kantaroolka kaadi haysta. Baaris kantaroolka kaadi haysta waxaa ka mid ah wax xoogaa su'aalaha iyo jeeggarayn jireed oo dhakhtar samaynayo ama shaqaale tababaran oo caafimaad baaris. Waxay caawinaysaa in la helo wixii dhibaatooyin ah kantaroolka kaadi haysta ee aad qabto iyo waxyaalaha dhaliyey. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inay caawiso qorsheynta habka ugu wanaagsan ee loo maareyn karo dhibaatooyinkan. Hubinta kaadi haysta xanuun ma leh. Waa maxay doorashooyinkaagu? Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay gaarnimada iyo baarista shakhsiyeed. Baayahaaga iyo doonistaadu waa in la ixtiraamaa. Dadku waxay xaq u leeyihiin inay yidhaahdaan maya baarista ama wixii daryeel kale ah. Doorashooyinka aad doorato waxaa ka mid ah waxaad dooran kartaa nin ama naag si uu kuu jagareeyo weydiista arrintan markii aad ballanta samaynayso. Turjumaan waa lagu heli karaa. Turjumaanku wuxuu noqon karaa nin ama naag haddaad doonayso. Ka hubso adeegga caafimaad. Waxaad soo wadan kartaa xubin qoys ama saaxiibkaa. Taasi waxay kaa caawin kartaa inaad wanaag dareento dhanka baaritaanka. Maxaad u baahan tahay samayntooda ka hor baaristooda? Waxaa lagu weydiisan karaa inaad samaysato xasuus qorka kaadi haysta. Waxaad u baahan tahay inaad haysato xasuus qor ugu yaraan saddex maalmood ka hor baarista. Waxay ku raad raacaysaa sidii kaadi haystaadu u shaqayso maalintii. Xasuusqorka kaadi haystu wuxuu raad raac u yahay wakhtiga aad musqusha gasho. Intaa kaadi dhigto mar kasta. Sidaad dareentay siday u xoogan tahay rabitaanka inaad faaruqso mar kasta. Xasuusqorka kaadi haysta wuxuu eegayaa wax sidan oo kale. Wakhtiga, xadiga la kaashaday, sida uu xoog badnayd rabitaanka in la kaasho. lixdii barka subaxnimo mililitar afar goor sideedda subaxnimo mililitar saddex goor sagaalka subaxnimo mililitar saddex goor tobanka iyo labaatan daqiiqo subaxnimo mililitar hal goor labaiyo tobankii rubuc duhurkii mililitar hal goor kowda labaatan iyo shan daqiiqo galabtii laba mililitar saddex goor labadii barka galabnimo laba boqoloo mililitar saddex goor sidee baan u cabbiraa xaddiga kaadida la shubay dhig weelka sida weelka ice-creamka musqusha hadda ku fadhiiso musqusha oo raaxayso iyadoo cagahaagu saaran yihiin sagxagda musqusha ku kaadi weelka markaas ku shub kaadida jagada si aad u cabbirto raggu way istaagi karaan oo si toos ah ugu kaajin karaan jaaga cabbiraadda kaadi haysta kacsaniye degdega sidee baad u cabbiri karaa degdega shaxdan waxay muujinaysaa sida loo adeegsado tirada si ay u sifayso degdega aad dareemayso eber wax degdegah ma jiro ma dareemayo baahi inaan kaadiyo waxaan u faaruqiyey sababo kale dartood kow degdeg caadiya waa joojin karaa inta aan doono waxba cabsi kama qabo inaan isku kaadsho labo degdeg meel dhexaad ah waxaan joojin karaa muddo gaaban waxba cabsi kama qabo inaan isku kaadsho saddex degdeg daran maba joojin karo waa inaan ku cararo musqusha waxaan ka cabsanayaa inaan isku kaadsho afar kaadi cishin waa dhaqso ah waan sii daayey ka hor intaanan gaarin musqusha sidee baan u cabbiraa siideynta anoo adeegsanaya baarista miisaanka baadka baarista waxay gacan ka geysataa si loo ogaado inta ay la eg tahay kaadida aad sii daysay dhowr maalmood si loo sameeyo baaritaan waxaad u baahan tahay heerarka miisaanka oo saxda ah baaritaan waxaad ku samayn kartaa kow adoo miisaamaya baadadka oo qalalan kiishka balaastigada ka hor inta aadan xidhan baadka labo kadib ku miisaama baadka qoyan kiishka balaastiga ah kadib markaad xidhato iyo saddex markaana ka jara miisaanka baadka qalalan kan miisaanka baadka qoyan tani waxay muujinaysaa intaad sii daysay sababtoo ah garaam kasta wuxuu la mid yahay hal mililitar sidanoo kale waxyaalaha qaarkood baad qoyan afar boqoloo garaam baad qalalan boqoliyo konton garaam faraqa miisaanka laba boqoliyo konton garaam xadiga la sii daayey laba boqoliyo konton mililitar maxaa dhici doona inta lagu jiro baarista inta lagu jiro waxaa lagu weydiin doonaa wax ku saabsan cuntadaada culayskaaga caafimaadkaagii hore iyo sida caafimaadkaagu hadda yahay waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo sidee bay tahay socodka kaadidaada imise jeer habeenkii ayaad toostaa markaad u baahato inaad faaruqiso kaadihaystaada miyaad qaataa wax dawo ah ama fiitamiino ah daawooyinku waxay saamayn karaan isbeddello waaweyn sida kaadihaystaadu ay caloosheenu u shaqeeyaan liis ka samee dhammaan dawooyinka aad qaadato ma aha oo keliya kuwa dhakhtarka kuu qoray ogsoonow dhooska aad qaadato iyo sidaad badanaan u qaadato waxaa fiican inaad soo qaadato dhammaan dawooyinkaaga oo dhan markii aad aadayso baarista ilaa intee alkolo ama kafeyn ayaad cabtaa cabitaanka alkolo ama kafeyn badan oo cabitaan ah sida cabitaanka kofeyga iyo kookalaha waxaa lagu yaabaa inay wareeriyaan kaadihaysta caloosha ma ku fadhidaa caloofadhigu waxay macnihiisu noqon kartaa majiriid si aad u furto mindhicirkaaga taasi waxay culays weyn saari kartaa muruqyada miskahaaga mijiriyaashu waxay waxyeelay karaa muruqyada miskaha caloofadhigu wuxuu kaloo kicin karaa kaadihaysta marna ma kugu dhacday shil mindhicirkaaga ah ma shuuqdaa gadaalka dambe muruqyada miskaha oo dabacsan waxay noqon karaan inaad dhuusada waddo ama caloosha ku socoto markii aadan u baahnayn dhibaatada kaadihaystada sina uma samaysaa nolosha galmada su'aalaha haweenka keliya la weydiiyo wax carruurah ma leedahay uurkii cunugyada la dhalaa waxay ka beddeli karaan kontaroolka kaadihaysta miyaad gaartay xaaladda dhalmadhayska isbeddellada ka dhaca hormoonnada waxay kaadihaysta ka dhigi karaan mid liidata hubinta kontaroolka kaadihaysta baarista qaarkeed kuwaasoo la adeegsan karo hubinta kontaroolka kaadihaysta waxaa ka mid ah jeeggarayn jireed haddii aad raali ka tahay saamiga kaadida ayaa laga yaabaa in loo qaado baaritaan ahaan baaritaanka dhiigga ayaa laga yaabaa in loo qaado sonkorta ama dhibaatooyinka kansarka raajo ama ultrasound baaritaanka eurodynamics waa baaritaan qaas ah oo lagu eego si uu kuu tuso siday u shaqayso kaadihaystaadu micno ma leh nooca baaritaanka ah ee lagu weydiiyey inaan samayso waxaad weydiin kartaa yaa samayn doona sidee loo samayn doonaa sidee bay ugu caawinaysaa raadso caawimaad keli kuma tihid arrintan kaadihaysta iyo mindhicirka liita waxaa si fiican loogu daaweyn karaa ama si fiican loogu maamuli karaa daaweynta saxdaa haddii aadan waxba qabin way ka sii dari karaan ka wac la taliyayaasha khibradda leh qadka kaadi ceshinwaaga qaran national continence helpline oo lacag la'aan ah talooyinka macluumaadka iyo macluumaadka ku saabsan adeegyada deegaanka hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix waxay furan yihiin siddeedda subaxnimo ilaayo siddeedda galabnimo isniinta ilaa jimcada wicitaanada ka socda moobaalada waxaa laga qaadaa qarashka qiyaasta ku habboon si loo diyaariyo turjubaan iyadoo la maraya adeegga turjubaanka telefoonka tis kawac hal saddex hal afar shan eber isniinta ilaa jimcada waxaad weydiisataa qadka kaadi cishanwaaga qaran national continence helpline macluumaadka luqadaha kale waxaa kaloo laga hela karaa continence org au other hyphen languages wixii macluumaad dheeraada continence org au pelvic floor first org.au, bladderbell.gov.au.